habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axada bisha juulaay waa labiyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka dhegaystayaal waxaad nagala socotaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitirban iyo weliba efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka v o a somali com idaacadda fiidnimo waxaa idin haya anigoo ah haaruun macruuf iyo cabdiraxmaan xuseen fure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mida soomaaliya oo isku diyaarinaysa in maalinta barita ay dacwad ka dhanka ah kenya u gudbiso maxkamadda caalamiga ee garsoorka
runtii dacwaddan muddo laba sano ah ayaan lasoo dhisayey oo laga soo shaqaynayay ummadda soomaaliyeedna waxaan jeclaan lahaa inay aad iyo aad ugu kalsoonaato dowladooda iyo tiimka u matalaya dacwadda runtiina waxaan ummadda soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in dacwaddani ay tahay dacwad runtii ay ku helayaan xaqoodii oo dhammaystiran
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali daajaan taasna waxaa lagu tusaalayn karaa erayada ay ka midka yihiin kab iyo kabo far iyo faro mag iyo mago bil iyo bilo nidig iyo nidgo dheg iyo dhego habar iyo habro bar iyo baro iyo kuwa la midka ah sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
diyaaradaha dagaalka ee dalka kenya ayaa maanta duqeeyay tuulooyin ku yaalla gobolka gadow u dhow xadka soomaaliya iyo kenya sida ay v o a u sheegeen goobjoogayaal ku sugan halka ay duqayntu ka dhacday iftiin yuusuf sheekh isxaaq oo ku sugan deegaanka laanqurac oo ka mida deegaanada ay duqayntu ka dhacday ayaa v o a u sheegay in duqayntaasi ay ku dhaawacmeen laba qof xili ay ku sugnaayeen ceel ay biyo ka dhaansanayeen iftiin ayaa sheegay in deegaanada ay duqayntu ka dhacday aysan ku sugnayn maleeshiyada al-shabaab balse ay ku nool yihiin dad reer miyi ah duqayntaasina ay socotay muddo laba saacadooda kenya ayaa dhowr jeer oo hore duqaymo ka fulisay tuulooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka gadow oo ay ku sheegtay inay ku beegsanayso saldhigyo ay halkaas ku leedahay ama uu ku leeyahay ururka al-shabaab ilaa haatanse ma jiro wax war oo ka soo baxay dowladda kenya oo ku saabsan duqaynta maanta dhacday wasiirada maaliyadda dalalka ku midoobay midooda yurub ayaa maanta oo xataa dadaal weyn ugu jira sidii dalka greega ee qaamaysan looga caawin lahaa inuu bixiyo deymaha lagu leeyahay walow ay shaki ka muujiyeen in xukuumadda athenis ay ka go'an tahay inay fuliso ballamihii hore uu qaaday dalka greega ayaa laga doonayaa inuu yareeyo kharashaadkuu isticmaalo islamarkaana uu kordhiyo qiimaha canshuurta wasiirka maaliyadda ee dalka talyaaniga carlo bondon ayaa sheegay in caqabadda ugu weyn ee hadda jirta ay tahay kalsooni darro xilli uu ka hadlayay magaalada brussels ee dalka belgium sidoo kale wasiirka maaliyadda ee dalka villan alexander stamp ayaa sheegay in heshiis la gaaro oo griega uusan haatan muuqan midooda yurub ayaa sidoo kale maanta oo axada baajiye kulan ay iskugu imaan lahaayeen sideed iyo labaatanka dal ee midoogaasi ka kooban yahay oo lagu doonayay in dalka griega looga caawiyo inuu iskaga bixiyo qaamaha lagu leeyahay ee la degay dhaqaalaha dalkaasi
wadahadallada ku saabsan barnaamijka nuukliyeerka ee dalka iiraan ayaa maanta mar kale dib uga bilowday magaalada vienna ee dalka australia austria saraakiisha sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay inay weli jiraan qodobo muhiima oo u baahan in xal laga gaaro maadaama xilliga heshiis in lagu gaara oo horey loogu heshiiyey ay ku eg tahay berri oo isniina saraakiisha sarsare oo ka tirsan dalka iiraan ayaa sheegay inay socdaan dadaallo badan oo ay wadaan mas-uuliyiinta ay wadahadalladu u dhexeeyaan oo lagu doonayo in laga heshiiyo qodobada weli dhiman balse waxay sheegeen inay adag tahay in maanta oo axada heshiis la gaaro wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed javaad zariif ayaa hal maalin ka hor sheegay in kulan ay yeesheen dhinacyada horumar weyn laga gaaray iyadoo sidoo kalena uu dhiggiisa maraykanka john kerry uu sheegay hadalkaasi u eg nin caan kuwa ka ganacsiga daroogada ayaa ka baxsaday xabsi ku yeela dalka mexico iyadoo tahay markii labaad uu xabsi ka baxsado muddo afar iyo toban sano gudahood guddiga amniga dalka mexico ayaa bayaan u soo saaray maanta axada sheegay in wakiil eljambo gutman oo ah madaxa sirla cartel oo ah koox awood badan oo daroogada ka ganacsata uu baxsaday kadib markii uu ugu dambeysay la sheegay in lagu arkay xilli uu ku meydhinayo gudaha xabsi la yidhaahdo altipalo oo ku yaala dalka mexico
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america caalamka o dhan waxaad naga dhagaysanaysaan v o a somaly com wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa soo gaadhay magaalada heyg oo ay ku taalla maxkamadda caalamiga ee garsoorka oo dhagaysan doonta muranka dhinaca badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya wafdiga oo isugu jira sharciyaqaano iyo diblomaasiyiin ayaa maalinta berritaa gudbin doona dacwadooda khadka telefoonka ee heyg ayaan goor dhoweyd kula xiriiray xeraalyaha guud ee qaranka axmed cali daahir waxaana ugu horreyn weydiiyey kalsoonida ay ku qabaan dacwaddaas
aada iyo aad baad umahadsan tahay haaruun macruuf adiga iyo idaacadda v o a daba waan idin salaamayaa waan idinku hambalyeynayaa hawsha runtii nadiifka aad ummadda uhaysaan waxaan nimid xalay ayaa nimid heeg magaalada heeg oo ku taala dalka netherland waxaanan u nimid waxa weeye inaan berito haddii alla idmo aan submit garayno ama aan gudbino official submissionkii memorandumkii ahaa oo dowladda soomaaliyeed iyo dowladda kenya disputekii ama badayadii ay dowladda kenya kusoo xadguduftay dacwadii ku huseysay waa gartay bal waxaan aada u jeclaan lahaa haddii dadweynaha aada la wadaagi kartid dacwadda aada soo dhisteen kalsooni intee la-eg bay dadku ku qabi karaan bal inaad uga sheekayso dadka soomaalida runtii dacwaddan muddo laba sano ah ayaan lasoo dhisayey oo laga soo shaqaynayay ummadda soomaaliyeedna waxaan jeclaan lahaa inay aada iyo aada ugu kalsoonaato dowladooda iyo tiamka u matalaya dacwadda runtiina waxaan ummadda soomaaliyed ugu bishaareynayaa in dacwaddani ay tahay dacwad runtii ay ku helayaan xaqoodii oo dhamaystiran marnabana aanay suurtagal ahayn ama aanay marnaba aysan qalbiga gelin in aan xaqayagii badayadii aan ku waayi karno taas ayaan ummadda ugu bishaareynayaa waxaan haysanaana runtii kalsooni boqol kiiba laba boqol oo jeer ah in dacwaddani iyo kiiskani uu yahay mid aan daan nahay ummadda soomaaliyeed iyo xukuumadoodaba
waa gartay dad waxaa jira soomaaliya oo dabcan arinta walaac ka qaba oo dhahaya haddii go-aanka maxkamaddu gaadho aan raacfaan laga qaadan karin uu kama dambeys yahay dowladda soomaaliya arintan taladeeda ma ballaadhisay khubaro soomaaliya iyo kuwo ajaaniba iyo dad kale oo aqoon-yahano a ma kala tashateen maxaad uga jawaabi lahay su-aashaas
waan jeclaan lahaa haddii alla idmo faahfaahinta arrintaas inaan berito markii aan gudbino aan ummadda soomaaliyeed la wadaagno khubaro soomaaliyeed kuwo ajaanib ah iyo muxuu ahaa isheeg qareeno caalami ah oo runtii qof walboo soomaaliyeed uu ku qanci karana waa waan usoo bandhigi doonaa haddii alla idmo waxaanan idin sheegayaa in arrintaani ay tahay arrin aanay haba yaraatee wax walwal ah aysan shacbiga soomaaliyeed ka qabi karin waa gartay su-aasha ugu dambeysa bal waxaad ii sharaxdaa berri waxaa dhici doona qaabka aad u gudbinaysaan iyo tallaabooyinka xigi doona markaas
berito waa maalintii annaga dowladda soomaaliyeed ahaan aan gudbinayno dacwadayadii oo dhamaystiran kadibna within afar bilood iyo bar gudahood iyadana dowladda kenya jawaabteeda waa inay kusoo gudbisaa kadibna waxaa imaan doona haddana annagana inaan gudbino kadibna haddana ayaga ay kasoo jawaabaan probably markaas kadib ayaa dacwadda dhegeysigeeda u bilaabmi doonaa marka waa wakti bay qaadanaysaa
kaasi waxau ahaa xeerilaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir oo igu warramayay khadka telefoonka ee haig
waa tahay dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o idinka imanaysa magaalada washington oo si wada jira u daadinayaan anigoo cabdiraxmaan xuseen furre iyo haaruun macruuf goobjoogayaal ku sugan tuulooyin ku yaala gobolka gado una dhow xadka kenya ayaa sheegaya in diyaarada ay leedahay kenya ay duqeeyeen tuulooyinkaasi islamarkaana ay waxyeelo gaarsiiyeen dad rayida caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa khadka taleefanka ee deegaanka laanqurac kula xiriirtay mid ka mida dadka ku nool deegaankaasi oo lagu magacaabo iftiin yuusuf sheekhi saxaaq oo ka mid ah dadka tuuladaasi degan waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen laakiin waaga markuu ilaahay berijiyo salaada subaxa la joogay oo hal saac oo subaxna ay tahay diyaarado duulaan ay meesha soo galeen laba diyaaroo a meesha soo gashay waxay saaka meeshu ay ku weerareen aqalo reebaadiyo oo meel iska degan iyo cid reebaadiyo oo meel iska degan ay weerareen ilmo uu macalin dugsi u dhigahayay ayay meesha ku weerareen haddii dadkii ilaahay waxyeelo kuma geynin gabdho war jooga oo dameero ka dhaansanayo war biyo ka cabayeen way ku dhaawaceen dhibaatadaasay saaki diyaaradaha geysteen diyaaradahaasi ama duqayntaasi dhacday maxay ahayd maxaa laydinkugu sheegay ama aad ku maqasheen diyaarada anagu meelay ka yimaadeen ma naqaana waaga markuu beryo oo hal saac la jooga ayagoo aan du- duulayana soo galeen haye diyaarada miid bay ahaayeen miid bay ahaayeen ilmo dugsi loo dhigo salaada subax dugsi dhigan ayay gandaal ku bilaabeen haye
ilmihii ilaahay baa ka badbaadiyey xoolihii iyo dadkii bay meeshii ay ku ay ay ku cabadeeyeen gabdho dhacan soo wato oo war biyole war biyole ka cabaayeen oo laba gabdhood bay ku dhaawaceen waa gartay marka duqaynta ma waxay ka dhacday dugsi qur-aankaasi caruurta ay dhiganayeen mise wuxuu ahaa mid rasaastu ay iska soo dhacaysa oo dugsi qur-aankana sidaas ay ugu dhacday duqaynta siday dee dugsi waad garanaysaa dab baa laga shidaa diiq baa ka baxaya haddii duq- duqaynta waxay ka bilaabatay dugsi qur-aanka ay ka bilaabatay haddana waxay kusii xigsay gabdho war ka dhaansanaya biyo haye maxaa laydinkugu sheegay marka diyaaradahaasi maxay ahaayeen baa laydinku yiri guryo xaafado oo meel iska degan oo dadkeeda ka maqan yahay ku haato way duqeeyeen laakiin ma aqaan walaa ujeedada ay lahayn ay diyaaradaha ma aqaan diyaaradahaasi ma la garta kuwa ay yihiin diyaaradaha guuxooda ma ogar bartooda arki mayso guux maad arkaysaa ma bar waxaan u arki mayso maxaa laydinkugu sheegay duqayntaasi in deegaanka ay uga dhacday baryahan haddee annaga duqeynta waan haysata dhankan kenya ee lagala soo duqeynayay diyaaradaha waxay kasoo duulayaan wajeer haddee kenya baryahan dhan ba annaga duqeyntaas waa nagu hashay bishaan ramadaan oo dhanba duqeyntan waan haysat maalia laanqurac baa la duqeeyey saasoo kaleeto dad ayaa lagu dili gaari ilaahay baa ka badbaadiyey haddee annaga hadda bishaan soonoo dhan dhankan kenya maa nagala soo duqeynaya diyaaradaha waa haddii maalin moogaan maalinta kale waa noo imaadaan marka duqayntii maanta labadaa gabdhood ee warta ka dhaansanaya mooyaane yaay kale oo wax ka soo gaareen adduunyada badanna duulkay u firqatay xoolihii way ka carareen dadkiina waa wala firqatay oo maxaa mahayd guryihii waa laga cararay oo dadkii oo sooman oo qariib ayaa wala cararay oo ilmihii baa wala cararay oo haweentii carartay dadkii oo dhan baa dhibtoo wala galay oo diyaaradihii guuxooda iyo gantaalada laga wala cararay intaasuma hadda meesha dhibtaalla xaggee dadka markaa u carareen haddii dhirta ay u cararayaan duulkay u cararayaan qof cirka laga duqaynhayo oo waktigan jooga oo subaxa jooga oo hawada laga duqaynayo diyaarada guuxooda dul marayaan marbay gantaal ku ridayaan miyaa taagnaanaya waa la kala cararay waa garta marka deegaanka haddaad bal iiga waranto deegaanka maxaa ka jira maxay ciidamadaasi duqeynta ku geysteen deegaanka maxaa lagu tuhmayaa deegaanka sida adiga kula tahay deegaanka waxaa lagu tuhmaya ciidamo liya al-shabaab ayaa dalka jooga haddii al-shabaab iyo dowladda kenya dhib ay isku hayeen oo baryahan haddii ayay xufrad maa ka dhexaysay laakiin hadda dadkaan reebaadiyaha oo la iska duqeynayo wax dhib ay wadaan ma jirto waa dad iska degan oo xoolahooda iska dhaqanayo warahooda biyaha iska jooga oo iska masaakiin oo col iyo rafaad midna aanan qabayn marka dowladda kenya ayaa iskaga ciyaaraysa oo waxay rabtaa iska duqeynaysa waa garta deegaanka markaa shabaab ma joogaan deegaanka shabaab ma jooga deegaanka shabaab wuxuu jiraa baarreer u jiraa deegaan kasii fog buu joogaa masala deegaanka siga jooga deegaankan waa cidle eh waa garta marka haddii shabaab aanay joogin dhaqdhaqaaq ciidana meesha uusan ka jirin maxay duqeynta halkaa uga dhacday mise waxay ahayd duqeyn si qaldan ku dhacday maxay kula tahay diraag walaalow meesha la yiraa khadiijo xaaji ayuu shabaab jiraa meeshaas ayay isku duqeynhayaan laakiin hadda meeshaan hadda laanqurac wax shabaaba jooga maliin dad iska reebaadiye oo iska masaakiin baa jooga haddii maalin horena saas oo kale la iskaga duqeeyey marka ma aqaan aniga kolle kenya waxay ujeedada ay kaga leedahay marka walaalow meeshaas maa nagula dhibaataynaya anagu maalin walba saana joogto una maalin ba saan u dhibka noo haya maalin ba saan baa naloo qixinaya maalin ba saan bay gantaal ay kenya noogu wadaa waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa iftiin yuusuf sheekh isaxaaq oo u warramayay caashe ibraahim cuud caashe cuud haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diini waxaa wax ka weydiin doonaa qorshaha dhismaha ciidanka qaran iyo weliba xaaladaha kala duwan iyo duruufaha lasoo warinayo in ciidamada soomaaliya ay ku sugan yihiin iyo guud ahaan howlgalladii lagula dagaalamayay maleeshiyada al-shabaab marka ugu horreysa wasiir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa sidee guud ahaan xaaladda ciidamada dalka markaad waayo aragnimadaadii iyo aqoontaadii horeo ciidanka fiiriso maxaa hadda ku tilmaami lahayd xaalad sidee ah inay ciidanka ku sugan yihiin aad iyo aad baad umahadsan tahay su-aashaad ugu mahadsan tahay saad ogsoon tahay waad ogtahay dalkeena oo dhan muddo ku jiray burbur muddo dhowr iyo labaatan sano ah oo u burburay xag bulsho xag dhaqaale iyo xag intaba guud ahaana meel kasta oo xubnahaas ka mid ana ay u baahan tahay in dib loo yagleelo oo dib loo dhiso ciidamada soomaalidana waxay ka mid yihiin meelahaas dhibaatadiisu ka gaartay dagaaladii sokeeyey iyo burburkii ka sacday oo una baahan in si wada jira loo dhiso dowlada keliya ahayna shacab iyo dowladda ay dhistaan dalkooda mxaa ciidankooda iyo dalkooda waa mahadsan tahay inta badan waxaa la sheegaa in ciidamada soomaaliya gaar ahaan kuwa xooga dalka ay haystaan duruufo xagga nolosha inaan mushaar ku filan la siinin in aanay daawooyin helin in deegaan fiican aysan haysanin meelihii qaar xataa dowladdu ay lahayd oo xaasaska ay u deganayeen in maaragta mararka qaar xoog looga kiciyo dhibaatooyinkaasoo badan inay ku hareereysan yihiinaa la sheegaa maxaa arrimahaasi aad kala socotaa maxaase isleedaha waa laga qaban karaa
aad iyo aad baa duruufaha dalku ku jira waa degsoon tahay duruufahaas bayna saameynteedana laftigeedana ku leedahay laakiin runtii dowladdu waxay ku dadaalaysaa in ay arrimahaas wax ka qabato waxayna la kaashanaysaa dad dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo dadka kaleeto aan saaxiibkoodana ayaa la kaashanaysaa si arrimahaas ama duruufahaas aada wax ka taagatay ama muxuuaha hala buunbuuniyo ama yaana buunbuuninayn waayo duruufahaas sidii looga gudbi lahaa oo looga gudbi lahaa ciidanka ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sababtu waxa weeye ciidanka haddaan shacabkiisu dhisan dadkiisu dhisan qof dhisi karaa ma jiro marka ma ahan xukuumad ahaan keligeed laakiin way ku xilan tahay shacabkiisuna inuu ka qayb qaato ciidankooda dhismidiisa laakiin ka xukuumad ahaan waxaan aada iyo aada ugu dadaalaynaa duruufaha duruufahaas ku jiro muxuu ahaa ciidanku in laga saaro ilaahay idankiis in laga saaro yaan degsoon tahay oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed weligood waxay ahaan jireen kuwa mutabayaciin ah oo naftooda iyo naftooda u hura dalkooda iyo dadkooda welina duruuf kasta oo haysata diyaar ayay u yihiin inay muxuu ahaayte in ay wax ka qabtaan naftooda u huraan dalkooda iyo dadkooda waxaana muhiim ah in ay runtii ku faani karaan ummadda soomaaliyeed ciidanka dadka xilmaha ka tirsan in ayagoon helayn wixii loogu baana aan baahidooda oo dhan la daboolayn haddana ay dalkooda inay difaacaan u taagan yihiin marka waxaan shacabka soomaaliyeed ku yaaminayaa ama ku diiwaadinayaa inay ka qayb qaataan dhismaha ciidankooda muxuu ahaate kana saaraan durufo kaleto durufaha lasoo gudboonaan kara marka ay ku jiraan difaaca dalkooda hooya waxaa jirta mudana wasiir in ciidamada la sheegay in muddo dhowr bilooda aysan mushaar qaadan taasoo keentay in ay kasoo baxaan furumihii qaar xataa ay ku jireen kadib markii ay duruufaha adag u adkeysan waayeen ma jiraa qorshe hadda la doonaya in ciidankii mushaar lagu siiyo haddiise ciidankii mushaar la-aani ku dhacdo waajibaadkoodii qaran sidee u gudan karaan sababto aada iyo aada iyo aad baan uga xumahay in muxuu ahaa shaqadii ciidamada qalabka sida oo xooga dalka soomaaliya iyagoo shaqadooda gudanaya gudanaya muddo badanna u adkeysanaya duruufo badan haddana in lagu tilmaamo oo la yiraahdo mataqaanaa waajibaadkoodii ay gudan waayeen ama muxuu ahaa shaqadoodii bay kasoo tageen waxaa weeye dadkaas ciidanka xooga dalka soomaaliya ka tirsan duruufahaas way u adkaysteen diyaar bayna u yihiin inay muxuu ahaayeeto inay usii degsadaan ama u adkaystaan xuquuq badan oo ay markaas yidhaahdeen inay helaanna ay muxuu ahaa ay dalkooda daraadiis difaaciisa ay ugu samraan uguna taagnaadaan dhacanta iyo banaanka in la yidhaahdo muxuu ahay tumeelay kasoo tageen waa xaggay kasoo tageen kasoo tegid ama wixii lamida sidaan runta kuu sheego waxa weeye arrimahaasi waxbaa ka dhiman sida loo fanfa- loo loo buunbuuninayo waad ogsoon tihiin dadka qofka markii dadka maladiidka ah ay bedelaan qaabka gumaadka ay dadkooda ugu geysanayaan ciidamadahu waa bedelayaan qaabka ay uga difaaci lahaayeen dadkaas muxuu ahaay gumaadka dadka u geysanayaan muxuu ahaa waxa weeye marka in uu qofku ula muxuu ahaa ciidanku u dhaqmahayo sidii uga badbaadin lahaa qaab dhaqmeedkoodaas si looga hortagana ayay laftooda fartamadoodii iyo arrimahoodii ay wax ka bedelaan sidii markii hore ay muxuu ahaay ugu dhaqmayeen maadaama qaab dumaadkii muxuu ahaa shacabka ay geysanayeen nabadjiidku ay isbedelay ciidankuna isna xeeladihiisu waa isbedelayaa iyo qaab dhaqameedkiisu marka arrimahaas ayaa muxuu dadkii aada u bubuuriyaa waa mahadsantahay wax wasiir kastaba ha noqotee waxaan
Een, waa mahadsantahay wasiir dhegeystayaashaan siinaynaa markan dhegeystaha ugu horeeya walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso wasiirka gaashaandhigga oo barnaamijka marti noogu ah su-aashaan qabo waxay tahay horta waa laba su-aalood su-aasha ugu horeysa aan rabo inaan weydiiyo horta waxay tahay muxuu ahay qaabka ay u socdaan ciidanka laisku daraayo hadda waxaan maqlaynaa maamul walba inuu samaysto ciidan ciidankaasna uu magaca military uu dhawaaqayo ama ciidankii qaranka oo haddana ciidankii soomaaliyeed laga soo saarayo xormihii ay joogeen oo maamul walba uu asay isku maleeyo inuu dowladii federaalka matali karo oo boodkeesi u joogo waxaan rabaa inuu ii cabdi ama uu- ama uu su-aashaas iga jawaabo sida ciidanka la isugu dhafi lahay iyo waktiga loo manaha loo cayimay tan labaad waxay tahay dilka aan ku jirna waa dil rabadaan waa bishii cibaadada waxaan u malaynayaa ciidanku hadda jooga xamaha meelaha qaas ee sirna muxuu ahay dalka iyo xoogna ciidanka runtii dadka qaar ay dhibaato ku hayo oo ay jidka hataa u galaan oo runtii hataa muxuu ahay dhibaato lagu sameeyo marka afka ku socdaan oo qaarkood ayagoon afkusanan meesha lagu celiyey marka waxaa rabaa wasiirku inuu caddeeyo ciidanku wuxuu waa noqday ciidan beeleed mise waa ciidan qaran oo dalka soomaaliyeed dhibaatada hadda ay ku jirto isla samata bixi karta waayahay eh, su-aasha koowaad haddaan su-aasha koowaad haddaan kasoo ciidamada shilabkooda eh, runtii eh, waxaan guddi heer qaranaa loo sameeyey saad cuseentiin idaacadahan aan ka sheegnay marar badnaana dadka soomaaliyeed aan la socodsiinay Eh, meeshii ugu horreysay waa la bilaabay in la isku dhafo ciidan soomaaliyeed oo isku dhafan marka ugu horeysa eh, deegaanka ama gobolkaas beelaha degan ka wada kooban oo ummad soomaaliyeed oo deegaanka wada degan ee muxuu ahaa laga wada arki karo muxuu ahaate inay ku jiraan ciidankaas kudhabkiisa kabacdina ujeedada waxay tahay in markaas markii gobolkaas beelaha degan la iskaga dhabto in muxuu ahaayeete ciidan qar la isu weydaarsiyo markaas oo la isku daro gobolba gobolka kaleeto ama sidii awalba hore ahaan jirtay ciidamada la isaga dhafay oo ninkii sheega misaal oo kismaayo joogo uu tegi karo meesha uu kaba la geeyo gobolada dhexeeyo hiiraan kii baydhabo joogo uu tegi karo puntland kii uu joogay mataqaanaa gobol kaleeto muxuu ahaa gobol kale la geeyo ayay isku dhaqan dad soomaaliyeedna gobolka degan umad badan oo muxuu ahaa beelo kala degsan ayaa degan marka beelahaas lafteeda waa in la isku dhafaa aysan u- u bana- u banaanin hal beel taasina oo dhiminayso mataqaanaa muuqaalkii soomaalinimo ama muuqaalkii eh, ciidanka qaranka soomaaliya laga rabay marka arrintaas waa la bilaabay waana socotaa waxa weeye waa dhici kartaa isla markiiba inaynan muxuu ahaa sidii aan rabnay duufaha awgeed noogu fulinin laakiin ilaa wa ilaa waxa weeye annaka waa naga go-an tahay arrintaasu sidaan uga mara dhalin lahayn annakoo shacabka soomaaliya la kaasanayna iyo maamul goboleedyada aftigooda oo arno inay ka qayb qaataan arrintaas Eh, midaan kaleeto eh, muxuu ahayaa digter aad ka sheekeynayso waxa weeye haddee nin eh, dilmi sameynaya ama dhuumanaya eh, waxaa markii un la qabto oo eh, muxuu aha lagu arko dulmiga uu sameynayo haddee sharciga u yaalla wadanka sharcigana waa la nasiinaya laakiin mar kastaba waa dhacaysaa dad dhib samaynayo ama muxuu ahaa geysanaya laakiin wuxuu isu geysanayaa wax muxuu ahaye qofka dambiilaha uu dilayo oo kaleeyayo waa dambiyada kaloo kale ka mid tahay waana ka hortegaynaa haddii raxayno insha allah biyahaas shacabkuna inuu soo sheegaa rabaa arrimahaas oo kaleeto markuu la kulmo aada umadsanta wasiir waxaa jirta in ciidamada dowladda federaalka ah la sheego dagaalka markay noqoto in la galo inaanay dagaal geli karin ilaa ciidamada amisom ay ku heliyaan dagaalka maxay tahay sababta ay ciidamada amisom ugu xiran yihiin ciidamada xooga dalka marka ay rabaan in ay dagaal qaadaan oo ay cadowga ama al-shabaab oo kale tusaale ahaan markay rabaan inay dagaal ku qaadaan maxay uga baahan yihiin inay helaan ogolaanshiyaha iyo la jooga amisom
su-aal fiican weeye horta waxay ogaataa marka ugu horeysa horta ciidamada amison maxay meesha ujeedaan marka ugu horeysa sidooda ahaanba maxay ujeedaan dalkan maxay ujeedaan maxayse ka sameynayaan waad ogsoontihiin waxay ku jeedaan mandate ah in ay muxuaha kala qayb qaataan ciidamada qalabka sida ama ciidamada soomaaliyeed sidii loo xaririn lahaa dalka lagana hortegi lahaa dadka nabaduunka horta waxa weye mandatekeeda oo dhan waxa weeye in ay soomaalida ama dowladda soomaaliyeed iyo ciidamadeeda ay gacan siiyaan gacanna ka geystaan arrintaas waxaa ka garanaysaa marka iskaashi in laga maarmaan mar kastaba ay tahay in la iskaashado mid waa midaas horta marka ugu horeysa oo mar haddaad sheegtay amison ka hadal siisay waxa weeye waa inaad muxuu ahaa garataa maandeedkeedu muxuu yahay waa in ay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida ciidamada xooga dalshaa ciidamada ammaanka ka shaqeeya inay la shaqeeyaan waaye maandeedkooda gacanna siiyaan xukuumadda soomaaliyeed qodobka kaleo labaad aada leedahay keligood ma diina keligood meelo badan oo ay joogaan baa jira meelo badan oo ay muxuu ahaato nimanka nabadguudka mataqaana dadka ay kaga celiyeen baa jirta mana ahan muxuu ahaayeto in aysan muxuu ahaa weerarin ama iska celinin ma ahan arrintaas arrintaas waa arrin qaldan laakiin iskaashigu waa jiraa oo iskaashi naga dhexeeya waa jiraa waana laga maarmaan iskaasidaas ciidankuna waa ciidan dhismahaya oo qalabkiisa iyo alaabtiisa iyo kulli hadda muxuu ahaa la yegleelhayo
waa mahadsantaa wasiir n waxaa jira howlgalkii amisom in muddo ahba inuu hakad ku jiray magaalada kismaayo oo kale marka la fiiriyo in ay dhowr kilomitir u jiraan magaalada banaankeedii al-shabaab shabeellaha hoose in meelo kamida weli ay joogaan sidoo kale shabeellaha dhexe iyo gobolada kaleoo dalka qeybaha ay al-shabaabka ka joogaan inay weli meelo kamida weli kusii dambeeyaan maxaa hakiya howlgalkii amisom maadaama ciidamo intaas leeg wadanka ay joogaan oo weli al-shabaabku ay u awoodaan inay weerara soo abaabulaan oo ay geystaan weerar lamida kii lagu qaado saldhigga ciidamada burundi oo kale walahi ciidamada amison horta su-aashaas muxuu ahaata amison laftigeedana iyo way ku haboontahay in amison laftigeeda la wadiiyo maxaad u jeegtaan in la yidhaahdo maxaad u jeegtaan laakiin markaan kuu sheego aan kasoo gudbo arrintaas waxa weeye amison ama ha noqoto ama ciidanka soomaalida ha noqoto waxay runtii aan dhihi karaa shaqadoodii way ku jiraan muxuu ahaato haddii hakad jirana waa mid loo joojiyey ama ku saabsan in laga fiirsado tillaabooyinka dambe oo la qaadahayo ama tillaabadii hore la qaaday maxaa khalad ka yimid maxaa ka saxnaa maxaa maxaa maxaa ka muxuu ahaa wax ka dhiman yihiin arrimahaas oo kaleto ayuu loo joojiyey loo joojiyey maahan ma ahan in la joojiyey ama la iska dayn doono hawlihii ama hawlgaladii ama shaqadii la rabay in laga in laga qabto qofka muxuu aha dhumaaleysanaya marna wax geysanaya marna wax dhibaateynaya waxa weeye haddeed waa garan kartaa muxuu ahaayeto inuu asaguba laftigiisuba usan isku kalsoonayn oo ah wax dhuumaaleysiya iyo dhibaato oo aan micno u sameynayn inuu sameynayo laakiin waa loo diyaar na muxuu ahaayeto waana arki doontaan haddii allima wixii hawla oo muxuu ahaa arrimahaas ku aadan
waa mahadsantaa wasiir waxaa la sheegaa in ciidamada dowladda federaalka iyo amisom markay dagaal isla galaan tusaale ahaan oo dhaawac soo wada gaaro in ciidamada amisom ay heli karaan adeeg ah in diyaarad inta lagu soo qaado ama lagu keeno xaruntooda xamar markay gobolada ka dagaalamaan ama inta la qaado nairobi lagu geyn karo si loogu daweeyo laakiin askarigii soomaaliga ahaa ee la dhaawacmay meesha looga tago marka maadaama ciidamadan ay yihiin ciidamadii dalka ay la u dagaalamayaan si lamida sida ciidamada amisom ama mararka qaar ay uga sii dhow yihiin qalabkooda uu yaryahay maxay tahay sababta xataa daryeelka ay helayeen ciidamada kale ee wadanka ku sugan aysan ciidamadii soomaaliya uga faa'iidaysan karin
runtii xaqiiqada waxa weeye arrintaas hadday jirtay awal haddaas waa isbedeshay arrintaas waxaa laga sameeyey ciladahaas markii hore hore jiray waa la taxay askariga hadday isla dhaawacmaan iyo hadday isla joogaanba sida kuwaas loo soo mataqaanaa wax looga qabto oo muxuu ahaatay gacan loo siiyo ayaa loo siiyaa loona siin doonaa waana la siiyaa hadda oo qof walbaba markuu mudan yahay diyaarad in lagu qaado muxuu ahaata oo meeshii muxuu ahaa looga soo qaado dhibku ku gaaray sida ugu dhaqsaha badan ayaa la muxuu ahaa loo sameeyaa xaaladaas waa isbedeshay marka hadday awal jiri jirtay ama rarka qaarkood ay dhici jirtay hadda arrintaas waxbaa laga qabtay waana la saxay haye markana dhegeystayaashaan siinaynaa fursadda adoo soo koobaya walaal su-aasha aa rabta inaa weydiiso wasiirka gaashaandhigga walaashay waa mahadsan tahay wasiirkuna aada iyo aad buu umahadsan yahay magacaygi waxaa la yidhahaa bare cabdulla warsame waxaan joogaa degmada buuli burse qayb ka mid a gobolka hiiraan wasiirka waxaan su-aalayaa maadaama wasiirkii gaashaandhigga yahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maxaa ku dhacay waa kuwa difaacyadii kasoo baxaa magaalada hadda aan joognaa waxay go-doon tahay hal sano iyo bar maxaa ciidamada haysto wasiirka waxaan rabaa arrintaas inuu inuu naga shaafiyo maadaama nahay dadka bulibursa ku nool gaar ahaan gobolka hiiraan waa mahadsan tahay haye wasiir waa filayaa inaad su-aal taa u dhow haddaaga ka jawaabto laakiin si gaara dhegeystahan buulo burda kasoo hadla caqabada uu ka sheegayo magaalada buulo burda oo weli go-doonsan maxay tahay sababta weli magaalada ay u go-doonsan tahay oo ciidankiina aanay tallaabo u qaadeen
waa sheegaya hadduu buulo burda joogo waxaa weeye runtii aada iyo aada bay mataqaanaa dadka shacabka buulo berde iyo muxuu ahaato iyo ciidamada joogaba aada iyo aad bay umahadsan yihiin uguna muxuu ahaato runtii loogu ammaani karo sida nabadgelyada iyo muxuu ahaato ay uga qabteen ama ugu dulqaateen muddadaas wakti hadda waa muxuu ahaato muddo ah inay magaaladooda difaacdaan cadowgana ka difaacdaan ayagoo duruufo adag ku jira runtii haddaan usoo noqdo midaan jidadkeeda u xilamida waa ogsoon tahay inaan muxuu ahaayeto aynan jidka inta inta dawlad badiya isu jiraan muxuu ahaato meelaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya joogaan ama amisoonba joogto inaynan aada iyo aada u kala dheereen ilaahay inankiisa waxa weeye waxaan rajeyneynaa arrintaas inay wax iska bedelaan inay wax iska bedelaan ayaan rajeyneynaa ilahay idankiisa waana ogsoon tahay oo ma ahan jidkaas keliya ma ahan jidadka soomaaliya hadda dadka nabadiidka ay dhibaato ka sameeyaan jidad kaleetay ka sameeyaan laakiin guud ahaan waa arrimahaas mataqaanaa waa arrimo dawladda u qorshaysan ciidamadana u qorshaysan sidii arrintaa wax looga qaban lahaa waxaan rajeynayaa in wax muxuu ahaato aan ka qaban doono sida ugu dhaqsaha badan haddii aan la idmo idinkana waxaad rabaa inaad ka qayb qaadataan laftigiina runtii haddaad shacabka tahayna muxuu ahaato shacabweynuhu inuu iska celiyo waadagtay hadda ka horba waa lasii maray oo lasoo maray laakiin dhibaatooyinka hadda joogtada ay ka sameynayaan waa midaanan muxuu ahaata runtii ku guuleysan doonin hadday hore ugu guuleysteen haddana abaabulkeeda iyo shaqadeeda way socotaa marka waxaa loo baahan yahay inaad inaad inaad muddadaas u dulqaadataan haddii alma sidaad horeyba ugu dulqaadateen ayaan shacabka reer guula bartay aada iyo aad baana muxuu ahaa ugu runtii ugu ammaanayaa sida muwaadininnimada lahoo ay muxuu ahaa degmadooda uga codsadeen iyo deegaankooda qof kastana saasaa looga baahan yahay deegaankiisa dadka nabadiidka dadka nabadiidka inuu ka codsan waa mahadsanta wasiir ugu dambeyntii ciidamadii qaranka ayaa sheegtay hadda in la dhisayo oo ay socoto goormaa isleedahay soomaaliya ciidan xoog leh oo qaran oo isku dhaf ah oo dhammaan soomaaliya ka kooban ayay yeelan kartaa qiyaastaada iyo waayo aragnimadaada military iyo hawsha hadda aa haysa marka aa qiimeyso
haddaan ku idhaahdo waktigaasaan kuu qabanayaa been baan kuu sheegaya haddaan ku idhaahdo marka inaan xaqiiqada inaan isu sheegno weye hal habeen baa ciidan ku dhismahayaa muxuu ahaato ma ma hal maalin ama dil buu ku dhismahayaa kuma dhahayo ciidan dhisidiisa laba arrimood ciidanka waana ogsoon tahay difaaca dalka iyo muxuu ahaato iyo xore ka ka hortaga maladiidkana wuu ku jiraa isla mar ahaantaasna dhismihiisii baa la wadaa marka wakti bay qaadanaysaa runtii in ciidanka heerkii muxuu ahaa la aqoon jiray uu soo gaaro laakiin waxaan leenahay hadda yagleelkii iyo isku duwidkii iyo wixii lamida baa lagu jiraa difaacana waa laga rabaa oo inuu dalkii difaaco oona nabaddiidkana ka difaaco waa laga rabaa marka labadaas waajibba waa isku daraynaa haddii aan lano in dalkii uu difaaco oo nabaddiidka ka difaaco ama ka xoreeyo meelaha ay dhibaatada dadka uga sameynayaan iyo in la dhiso ciidankii la dhiso marka labadaas arrimood baan hadda isku wadnaa waktina waa qaadsanaysaa baan is leeyahay laakiin waktiga waxaa soo gaabin kara wax ka bedeli kara dhammaan shacabka soomaaliya hadduu ka qayb qaato meel uu joogaba ama dibada ku noolaado ama gudaha ku noolaado taas waa soo debejin kartaa laakiin haddii kaleeto waxay noqonaysaa uu sii jiitato dhisihiisii iyo heerkiisii laga rabay inuu muxuu ahaa inuu gaaro laakiin anaku waa isku dayanaa sida ugu dhaqsaha badan sida ugu dhaqsaha badan ciidan waxtar ah oo tayo leh in lasoo saaro aadaa umahadsan tahay wasiir adaa mudan adaa mudan salaam inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya genaraal cabdiqaadir sheekh cali diini tan intaan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waliilkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o o si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubinta ganacsiga iyo xuseen xasan dhaqane
waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna ganacsiga alaabaha ay reeruhu ku dhaqmaan ee marna aanan looga maarmin howlaha guriga ayaa xilligan waxaa intooda badan laga keenaa dalka dibaddiisa waxaana ay dalka ku timaadaan lacag adag iyadoo ay jirto alaabo kale oo ay farsameeyaan xirfadlayaal soomaali ah xasan guuleed muumin waxa uu sameeyaa alaabaha dhaqanka soomaalida gaar ahaan kuwa birta barnaamijka ganacsiga ee v o a ayuu u waramay muhiimadda ganacsigiisa ee uu dadka u hayo arrintii waxay noqotay ganacsigii birtii waxay noqotay ganacsi mar xoolo nool baa la siisa jiray waayihii dambene waxaa loo bedeley mataqaanaa waxaa loo bedeley in beese la kala siisto oo mataqaanaa ganacsi caadi ah laguna noolaa kara ayay noqotay birtii birtaas waxaa ka muhiim ah faasaska lagu oodo beeraha iyo xoolaha iyo qoryaha lagu jabsado waxaa ka mid a yaambooyinka waxaa ka mid a midiyaha waxaa ka mid ah tooriyaha waxaa ka mid ah mudaca lagu sameeyo haamanka lagu tulo iyo xaarmaha ee loo isticmaalo waxaa ka mid ah maxaad oo mataqaana wax lagu tasho waxaa ka mid ah midiyaha oo wax kasta loo isticmaalo waxaa u yar kuwa oo dadka mataqaan farsamo yaqaaninta kale ay kobaha ku toshaan magaciisa gunis baa la dhahaa kaas ayaa u hooseeya intaas ayay ka kooban tahay waxaa wehliya baafaf dharka lagu dhaqdo iyo burjikooyin raashinka lagu karsado kuwaasna way wehliyaan haaman la dhaansado iyo digsiyo lagu karsada raashinka iyo maaragtaa kirlayaal laakiin sida badan waddanka annagaynu joogno waa hiiraan hiiraanna waxaa laga isticmaalaa inta aan hore usoo sheegay marka haddii aan kala qaadno baafafkoo kale iyo burjukooyinkoo kale marka kuwa orginaalkoo dibadda ka yimaado iyo kuwa adinka aad samaysaan maxaa different oo u dhexeeyo qiimaha marka laga hadlayo oo ay dadku ka iibsanayaan annaga waxaan samaynaa burjikooyinka sida hadda badan waxaan samaynaa lixdan toddobaatan siddeetan baafafka sidoo kale boqol baa u sarreeya annagu intaasaan iibsannaa sida badanna hadda markii la bilaabay kuwii hore loo haansan jiray oo dhagax ay laga samayn jiray burjikooyinkii kuwaan baa ka fiicnaaday kuwaasu way jebi ogaayeen ama roobkaa laga qarinayo waxa lalaa roob baa iga qoynaya bannaankaa layska dhiganaya burjikooyinkaas maaragtaaye dabkana waa si fiican loogu noolaysanaya ummaddii markay baratay kuweennii baa la jeclaystay aad iyo aad bay ummaddu la dhacday hadda waa la dhoofiyaa magaalada markii laga sameeyo ilaa gaalkacyo ilaa dhuusamareeb ilaa hargeyso ilaa boosaaso intii la doono ayaa loo rartaa halkaanay dalabkooda laga qaadaa sidaasaa loogu begey baafafka iyo burjikooyinkaba qiimaha aan siisanane waxaa u yar toddobaatan kun ayaa u yar burjikooyinka kuwa orjinaalka annaga sida badan qaalibkaa hadda waanu soomaanahay kuma dembaabi karo wax la gado laakiin hadda sida aan malaynayo inaan ka qiimo hoosiino ayaaba laga yaabaaba
marka qalabkaas aad farsamaynaysaan islamarkaana aad ka ganacsataan ma ma materialka ama birta dadka ma ayagaa la yimaado mase idinkaa hayo oo markay dalbadaan waa samaysaan sidaabaa ugu iibisaan qofna wuu la yimaadaa oo wuxuu dhahaa qiimaha waxa la iga dhimo qofna waxaa weeye asagoo asagoon wadanba uu ku leeyahay baaf iiba iyo burjiko iiba ma haysaa annaguna markaas haddaan hayno waan ka iibina haddaanan hayna ma haynaan idhahda markii la hayana waa laga iibiyaa marka xirfaddan intee sana ku jirtay aniga xirfaddan waxaan ku jiray mataqaanaa labaatan iyo shan sana camal aan bilaabay haddana waxaan jiraa lixdan sano adiga soddon iyo shan sana camal baan wada shaqadan marka soomaaliya birihii skraabka waa laga dhameeyey oo waxaa loo dhoofiyaa waddamada dariska marmar ma idinku adkaataa inaad heshaan birihii aad wax ka farsamay lahedeen waddanku intaa muddo labaatan iyo shan sano maamul wax kale haga ma lahayn annaga taasu dhib weyn bay nagu dhalisay ayadoy barwaaqo noo tahay oo birta meel kasta aan ka helno oo tii burburkii soomaaliya ka tagay iyo tii kaleba ay taallo oo birtu dhibaato aysan lahayn birtii waa nala ka dhoofiyey waa nala ku cadaadiyey waa nala ka raray waddan kale ayaa loo dhoofiyey wax kaloo hadda annaga wax ku oolhune nalama soo dabamarsiin annagu sidaas birtaasu aad iyo aad ba waxay noogu dhalisay cajiib iyo wax weyn haatan waxay tegaysaa inaan ka soo gadanno dukaanka biraha laga soo gado birtii wararti taas way nugu fogaatay marka goobta hadda aad fadhido oo aad ku shaqaysanayso ma adinka xirfadlayaashiina iska leh mise waa meel ay dowladda idinkugu tala gashay nin baa iskale hadda waxay nooga kiraysan tahay bishii sagaashan dollar ayaan ku bixinnaa intaan la ekaanaynaba aan la ekaanne maxaa weeye haddii nin walaala oo weliba aan abaal uga hayno intaas oo weliba aan leenahay ninka waa idin taakuleeyey ayaa inoo dhisay ijaar baana nugu jirnaa
dad ayaa u arka shaqadan inay tahay shaqo aad u liidata oo aan wax micnaha saasa lahayn ma u aragtaan inay tahay shaqadan mid noloshiina ku filan mid sharaf leh oo aan ahayn siday dadka ay u arkayaan shaqadan waxaa weeye inta diinta taqaana ama ilaahay taqaana sida birtu ay ku soo degtay dadkii yaqaana wuxuu allaha subxaanahu wa tacaala oo u soo dhiibey u soo dejiyey nebi daa'uud ilaahayna nabi wuxuunuma soo dhiibin annaga birtan waxaan u aragnaa shukrigii afaraad oo ilaahay lagu shukriyo ayaa nebi daa'uud lagu sheegay markuu baabulxirfa ilahay xirfadiisa bara wuxuu midigtiisa ku soo saaro oo cunay asagoo dhacaan u cunay annaguna sida runta ah waxaan wax garanin mooyaane birtaas allihii la barana waan uga shukrinay ummadduna intifaac badan bay ku qabtaa ismana liidno liidanaashana uma aragno laakiin allihii la baray ma had weyn baan uga celinaynaa assalaamu calaykum ma u aragtaa dadka inaynan ka maarmin qalabkan farsamaynaysaan oo biraha ah waxa wax lagu cuno oo wax lagu goosto wax lagu xalaaleeyo wax lagu fasho wax lagu tosho wax lagu goosto waa birta birta la'aanteed lagama dhaqmi karo ummaddu waxay tidhaahdaa laba waa lagu nool yahay labana waa lagu dhaqan yahay laba waa lagu nool yahay cirka iyo dhulka inta ka dhexaysa waa lagu nool yahay labana waa lagu dhaqan yahayo waxaa la yidhi birta diinta iyo dibada diinta waa diinta ilaahay oo wa xalaalaysa wixii kaloo wa xalaaleeyaa waa birta oo wax lagu xalaaleeyaa waa labada lagu dhaqan yahay laba waa lagu nool yahay biyaha iyo dabkale waa lagu nool yahay xataa diinta markii mataa la baranayo looxdaa lagu qoraa qalinkaa lagu qoraa maaragtay birtu shay muhiima weeye laakiin dadku daciifnimo diin yari muxuu ahaayey aqoon yari waxaas ahaaya tumaal baa tahay iyo midgaan baa tahay iyo waxaasu waxay keenaysaa mataqaanaa hadallada ummaddu dadka ay ku yasayaan taas ilahay baa kula xisaabtamaya guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta laga gaarayo xubin midda la mid ah toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayuu ahaa oo inala socodsiinaya xubintii ganacsiga waxaad kala socoteen v o a somaali service weli waxaad nagala socotaan ood naga dhegaysan kartaan caalamka meel kastoood joogtaan bogayaga internetka v o a somali dot com haatana dhegaystayaad ku soo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal beri dhexdaasa ayaa waxaa aad loo hadalhayn jiray qoraal ka soo baxay tug ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee qaramada midoobay arrimaha dhaqanka iyo sayniska ugu qaybsan kaasoo anigu ma araga sida la ii sheegay ku saabsanaa aaya xumada sugaysa afafka dunida lagaga hadla qaarkood maxaa haddaba qoraalkaa isaga ah soomaalida ugu jira waxaa ku xusan baa la yidhi af soomaaligu inuu ka mid yahay afafka laga yaabo goordhow inay baabi'i doonaan haddii si deg dega aan loogu gurman cid ka soo qabata haadaanta uu ka sii shalwanayana aan loo helin hadalkaasi markiiba ima gelinoo waan dafiray waxaan garan waayaa sida uu afi u baabi'i karo iyada oo dadkii ku hadli jiray ay weli ifka joogaan si ay ku joogaanba markaas baan aniga oo keligaya waxaan isweydiiyey intaas oo qarnay afka lagu soo hadlaayay ee isaga oo aan qorayn inuu bulaalo mooyee baabi'i waaye siduu hadda u baabi'i karo waxaa iga dhaadhici weyday siduu u baabi'i karo isaga oo maanta qoran tobannaan raadiya isaga oo lagaga hadlo tobannaan telefishan isaga oo wararka lagaga tabiyo boqolaal baraha internetka ahna loogu adeegto waxaan haddana is idhi tolow qoraalka hay-addu ma wuxuu si doqon magarata ah inoo dareensiinayaa soomaalida qudheeda ayaan ummad ahaan sii jirayn oo kol aan dheerayn ku milmi doonta dadyowga hadheeraheeda ku dhaqan ee ka tirada badan kana aragtida dheer ugu dambaystii waxaan arrintan rogrogaba waxaan isweydiiyey su-aal kale oo ahayd rag allow armaa qoraalka looga dan leeyahay af soomaaligu inaannu baaba'ayne taya ahaan uu hoos u dhici doono dabadeedna laga waayi doono suugaantii quruxda iyo quluudda lahayd ee looga bartay markaasoo wax baaba'ay aanu waxba dhaami doonin markaasoo dadkii ku hadli jiray ay is afgaran waayi doonaan iyaga oo isagii ama wax u eg weli ku hadlaya nabee taas bay u dhowdahay ayaan isugu jawaabay sidaan isleeyahayna waa halis eegga bilow ah asii afka soo kala haysa murtida hadalku waxay tahay inta ay soomaaliya jirto af soomaaliguna wuu jiri doonaa horumar iyo dib u dhac kolba wixii uu sameeyo waa laga hadli doonaa cid si gaara u daryeesha oo tabantaabadiisa u jeebanay ha jirto ama yaysan jirine mar walbaba inta ku hadashaa waayihiisa way isla falaqayn doontaa qof ama koox u tiiraanyootana lama waayi doono intaasi se hordhac bay ahayde aan kolka hoos u daadaga oo mararka qaarkood sidaan yeeli jiray intaan yeelo idiin soo bandhigo warbaahinta af soomaaliga ku hadashaay erayo si aan hagaagsanayn ay beryahan u adeegsato erayo dhinaca naxwaha ka dhaawacan ama iyada oo aan loo fiirsan macnihii ay lahaayeen la gefsiiyey meel aanay geli karinna lagu kakabiyey waa tahay dhowaan ayaan waxaan dhegaystay wariyayaasha telefishinada soomaalida ka shaqeeya midkood oo ka hadlaaya dagaalada bariga dhexe meelo ka mid ah ka soconaya ee dowladaha iyo jabhaduhu ay ku halgamayaan wuxuu yidhi urur diineedka ciraaq iyo suuriya ka dagaalama ee magaciisa daacash lagu soo gaabiyo ayaa shalay weerar ku qaaday magaalada kubani oo ku taal saudinta turkiya iyo suuriya taasoo laga qabsaday bilooyin ka hor ku kale oo ka warramaya baryahan siyaasadda murugsan ee dalka burundi ayaa isna yidhi khilaafka iyo qalalaasaha ka aloosan dalka burundi kuna saabsan doorashada mar saddexaad ee madaxweyne kurunsiisa ma aha wax hadda bilowda eh muddo bilooyin ah ayay soo socdeen labada weeroodba waa qaldan yihiin waxayna eersadeen erey si aan sax ahayn ay wariyayaashu ugu adeegteen oo ah ereyga bilooyin habka wadaraynta magacyada dhadig ee af soomaaliga ayay ku gafeen xeerarka naxwihiisana way garab mareen maxaa yeelay sida ereyga bil hadduu magacu dhadig yahay marka la rabo in wadar laga dhigo shaqalka oo ayaa gadaal laga raaciyaa taasna waxaa lagu tusaalayn karaa ereyada ay ka midka yihiin kab iyo kabo far iyo faro mag iyo mago bil iyo bilo nirig iyo nirgo dheg iyo dhego habar iyo habro bar iyo baro iyo kuwa lamidka ah sidaa daraaddeed xeer naxweedka loo baahan yahay in la ilaaliyaa wuxuu yahay bil wadarteedu waa bilo ee ma aha bilooyin sida labada weliye u yidhaahdeen kuwo badan oo kalena ay kaga daydeen kagana dayan doonaan waa gaf weynoo afku aanu geyin in looga ba'aana ay habboonaan lahayd ereyga kale ee maanta aan halkan ku soo qaadanaya waa garaangal oo isna sida looga jeedo si aan ahayn uu weriye soomaaliyeed jeer u adeegsaday waxay ahayd bilihii u dambeeyey sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii mar ay duufaan xoog leh oo roobab mahiigaana wadataay ay ku dhufatay dalka filibiin uun badan ayay galaafatay dhirtii iyo guryihiina caaliyahaa saafilahaa ayay ka dhigtay dabadeedna dadweynihii tabaaloobay ayaa waxaa u soo gurmaday dowladihii wax u hidin karayay iyo hay-adaha samafalka ee kobtii guuldarro laga sheegaba u degdega magaalooyinkii haddaba sida ba-an ay duufaanta u saamaysay middood ayaa waxaa dadkeedii loo sheegay inay tagaan meelo loo carabaabay si ay uga helaan cunno halkaas loogu qaybin doono maalintaas ayaa wariyihii soomaaliyeed ee warkaa tabinayay wuxuu yidhi magaalo hebla oo ugu daran dhulka ay duufaantu harakaysay ayaa laga sameeyey bara la calaamadieyey si dadku ay galaangal ugu yeeshaan cunnada meelaha loo dhigay waa kuma kolka ereyga weedha weriyaha ku jiraa aniguna aan qoonsaday mid kale ma aha ereyga qoonsimaadka lihi waa garaangal oo mar aan fogeyn erebixinta af soomaaliga lagu soo kordhiyey waxay ahayd sanadkii labadii kun iyo labadii mar ay dowladda jabuuti marti gelisay si looga gol lahaa midaynta ereyada warbaahinta af soomaaliga dhalaaf noolba ku soo noqnoqda ee iyagoo isku wax loola jeedo haddana ereyo kala gedisan loo adeegsado wuxuu ka mid ahaa ereyadii kulankaa ka soo baxay oo afyaqaanadii shirka loogu yeeray ay u doorteen in la garab dhigo ereyga afka ingiriiska ka soo jeeda ee loobiga loo yaqaan ahna awood ay kooxe u yeelato in siday rabto ay u saamayso go'aamada siyaasadeed ama dhaqaale ee cid kale ku xiran iyadase u dan ah waxaad haddaba odhan kartaa yuhuudda maraykanka ku dhaqani waxay garaangal ballaaran u leedahay labada aqal ee kongareeska hay-adaha maaliyadda iyo sidoo kale aqalka cad carabtuse intaba uma laha waxaa kaloo kuu bannaan inaad tidhaahdo dhowaanta soomaalida ameerikaanka noqotay hadda oo la joogo garaangal sidaasa uma laha xafiisyada sarsare ee dalkaa laga maamulo timaadadase way u yeelan karaan haddii ay dana qeexan ku midoobaan sidaas awgeed way iska caddahay weriyuhu inuu garab maray adeegsigii hagaagsanaan lahaa ee ereyga garaangal waxaa la gudboonaa inuu yidhaahdo magaalo hebla oo ugu daran dhulka ay duufaantu harakaysay ayaa laga sameeyey bara la calaamadeeyey si ay dadku u beegsadaan ee ay u gaaraan meelaha cunnada loogu diyaariyey looguna qaybin doono dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo
axmed faarax cali idaajaa aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi hiddaha iyo dhaqanka inta aynaan u gudbin qasiidada nebi ammaanka idinsoo gudbin iyo qodobkii wararka caalamka ugu doorka roonaa diyaaradaha dagaalka ee dalka kenya ayaa maanta duqeeya tuulooyin ku yaala gobolka gado oo u dhow xadka soomaaliya ay kenya la wadaagto sida ay v o a u sheegeen dad ku sugan deegaanadaasi iftiin sheekh yuusuf isxaaq oo ku sugan deegaanka laanqurac oo ka mid a deegaanada ay duqayntu ka dhacday ayaa v o a u sheegay in intaas ay ku dhaawacmeen laba qof xil ay ku sugnaayeen ceel ay biyo ka dhaansanayeen kenya ayaa dhowr jeer hore duqaymo ka geysatay tuulooyin ku yaala xadka labada wadan hase yeeshee ma jira wax war oo kenya ka soo baxay maanta oo ku saabsan duqayntan haatana dhegaystayaal aynu u gudubna dhinacii heesaha nebi ammaanka ku soo dhowaada qasiidadan
xududkii ilaahay xabiibkii udgoonaa xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo
islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xoogga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xoogga leelayna faray xilkoodii xajiya eebba yidhi lagu xijooga weeye waajibka xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye haa nafta xariga goysaa dembaabkama xishootee nafta xariga goysaa dembaabkama xishootee xaaraan laquutiyo booli lagu xiraadiyo xaasidkiyo xantiyo sontaaba kaa xumaysee bisha soo xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta kuwii xidhay naftoodii naarta lagu xoreeyaa kuwii xidhay naftoodii naarta lagu xoreeyaa xurintii firdows iyo xaadhintay ku waaraan xaakiinkaan baryaynaa hoyga xuural cayntee Bisha soo xurmeeyo, nafta xakameeyo, aakhira xasuusta.
waa tahay dhegaystayaal qasiidadaasi bisha soon xag- xushmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta ayaa ugu dambaysay idaacaddii habeennimo oo si wada jira u daadiinayeen haaruun macruuf iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre inta ka horraysa waxaan dhammaanta idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal eh, inta qadarkeeda daqiiqadaha inoo dhib haddaan dhegeystayaasha u sheegno waxaa london lagu soo gebagabeeyey tartankii tenniska wimbledon waxaa ku bediyey novak jokovich waxa uu ka bediyey roger federer oo maaragtay ciyaar aada u xiiso badan baa dhacday In- laakiin hadda koobka waxaa qaatay novak jokovich an magaciisu Harun oo- adage, oo serbia u dhashay haaruun an waxaan ka helay qaabku u dhunkanayaba koobka aad iyo aad waayahay idaacadda iyadii intaasay ku eg tahay intaynu mar kale kulmi doonno idaacadda subaxnimo lixda iyo barka subaxnimo ee xilliga muqdisho waa anigoo haruun macruufa iyo cabdiraxmaan xuseen furo oo idinle nabadgeliya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.